war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya ayaa guddida maaliyadda ee baarlamaanka lagu faray in ay shaqadooda dib u bilaabaan islamarkaana ay soo dhammaystiraan xisaab xidhka sanadka laba kun iyo toddobiyo toban iyo weliba miisaaniyadda laba kun iyo sagaaliyo tobanka ka hor sanadka cusub hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanku uu sheegay in guddidaasi la kala diray arrimaha arrintaas oo iyadana buuq siyaasadeed dhalisay
nuur waa mahadsan tahay guddoomiyaha golaha shacabka moxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wuxuu soo saaray warqad uu kaga hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey golaha shacabka gaar ahaan guddigii dhowaan uu kala diray guddoomiye ku-xigeenka koobaada golaha shacabka xilligaasina kusimaha guddoomiyaha ahaa guddoomiye mursal tan iyo markiiuu dalka dib ugu soo laabtay uuna ka soo laabtay dalka turkiga waxaa la sugaya waxa uu ka dhihi doono arrintan qulfiyooda u sheegay in hoosaadka iyo dastuurka dalka uu eegi doono islamarkaa loo hogaansami doono wuxuu soo saaray warqad uu ku farayo guddigii dhowaan uu kala diray ku-xigeenkiisa koobaad in howlihii caadiga loo idmaday ay wataan wuxuu sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu faray in guddigu ay warbixintii miisaan irka ay golaha hor keenaan sidoo kale waxaa warqada ku xusneed qodobka saddexaad in xukuumaddu ay u dheganuglaato la xisaabtanka guddiyada xil saaran kor socodka howlaha xukuumadda sidoo kale waxaa loogu baaqa xukuumaddu in ay ilaaliso madax banaanida golaha shacabka si ay u gutaan howlahooda marka warqadaas ayuu guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal uu soo saaray taasoo dhammaanba lagu dul istaagay xaaladihii ugu dambeeyey ee golaha shacabka maalmihii dambe ee isha lagu hayay gaar ahaan ee arrinta la xiriirta ee guddigii la kala diray ee miisaaniyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda waa gartay cabdiqaadir sida aan ognahay guddoomiye ku-xigeenkiina waa tii uu guddiga kala diray haddana waxaan ujeednaa warqadda ka soo baxday guddoomiyaha golaha shacabka waxyaabaha ku jirana sida aad sheegtay oo aad ka dhawaajisay warqadana ku qoran waxaa ka mid ah in xukuumadda ay u dheganuglaato marka arrimahaas oo dhan maxay ka dhigan tahay iyadoo loo eegayo xaaladda hadda taagan
go-aankan guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal oo muddooyinkii dambeba aada loo sugayey ayna socdeen kulamo kala duwan oo xarumaha dowladda gaar ahaan aqalka madaxtooyada madaxda dowladda ay ku lahaayeen waxaa isha lagu hayay go-aanka uu qaadan doono guddoomiyaha golaha shacabka wuxuuna guddoomiyaha kal hore uu aada carabka ugu adkeynayey ilaalinta xeer hoosaadka golaha u yaala iyo dastuurka kumeel gaarka ah waxaa socotay ololo siyaasadeed oo baarlamaanka gudihiisa gaar ahaan golaha shacabka xildhibaanada golaha waxay u kala jabnaayeen qaarkood aada ugu adkeysanaya go-aanka guddoomiye ku-xigeenka koobaad ah in guddigaa la kala diray guddigana aysan dib usoo laaban karin dhinaca kalena waxay ku doodayeen inay sharci darro tahay balse meesha ugu dambeysee go-aan gaarista waxay ahayd guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal in go-aankiisa la ogaaday halka uu ka joogo taa ayuuna maanta kala caddeeyo oo uu faray hay-adaha dowladdu in hawsha si caadiya usii socoto guddiga hawshiisii inuu wato xukuumaddana wuxuu faray in arrintan la xiriirta baarlamaanka iyo howlihiisa la ilaaliyo madax banaanadiisa taasoo aan aada badan xogta la xiriirta guddoomiyuhu uusan faahfaahin laakiin su-aalo badan keeni karaysa faragelinta xukuumadda uu ka haysto golaha iyo wuxuu kala jeedo guddoomiyaha golaha shacabka maadaama uu ku xustay warqadiisan ka soo baxda xafiiska guddoomiyaha wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo u waramayey nuur xasan nuur